aadan usoo dhaweynaa in gobolka banaadir matalaadii muddada dheer uu sugayo uu helo arrinkaana wuxuu qayb ka noqonaa geed socod dheer oo soomaaliya usoo gashay dowladnimadii soomaaliya in dib loo helo oo hanaan cusub oo oo maaragtay alsamaadka iyo islabaatimaadka istismaadka ajili jira wax loo qaybsado arrinkaasu dhankaas waa ku wanaagsan kaliya si arrinka ugu noqdo arrin soomaaliya od ay hal mara soo wada dhaweyso oo isla socodka iyo aqalka labada aqal iyo isla socodka gobolada iyo isla socodka degaanada waxaa wanaagsanaa dowladdu inay wada hadal iyo maxaanku idhaahdaa wax la wadaag ay la gasho dhammaan qaybaha kala gedisan iyadoo labadii baarlamaan ay u diyaar yihiin oo wakti fiican ay haysato oo dadka soomaalida qaybahooda kala gedisan ay kala tashato ayaa aad u habooneed weliba aniga waxay la tahay tirada saddex iyo tobankaa tira ka badan ayuu gobolka banaadir mudan yahay dadka soomaalida meel kastay joogaan waa laga dhaadhicin karay in tirada intaasna laga badiyo iyagoo isla ogol ah oo isla socod ahna ay meel marto waayo wax qaybsigayni wuxuu kusoo dhammaan jiray muddo dheer kabacdi inaan wax isla meel dhigno gobolka banaadir muddo aada u dheer ayaa dadka degan hadday noqoto siyaasiyiinta iyo hogaanka dhaqankaba ay raadinayeen matalaad inay ku yeeshaan baarlamaanka soomaaliya mucaaradka ayaa muddo dhan waxay lahaayeen matalaada gobolka banaadir waa in la helaa marka hadda haddii cod aqlabiyad leh ay wada aqbaleen oo gacantaag loogu codeeyey maxay yihiin waxa ka dambeeya halkaasi oo aad doonaysaan oo idiin muuqdo halaa ku jira waxaa yaha qaybo dastuuraha ka dhiman oo dastuurka la waafajiyo waxaa ka la rabaa baarlamaanka markay wax meel mariyaan bulshada soomaalida inay isla qaadato waxaa rabaa dastuurka noo qornaa nambar qodob kamida in la furaa la rabaa arrimo noocaas marka dastuurka hala waafajiyo dowladnimada hala waafajiyo tirada xataa intaa waa laga badin karaa marka tashi ay ku timaado laakiin dawladdu waxay u muuqatay mid barnaamijyo kala dhex gelinaysa mid doorashooyinka iyo waxyaabahayna hal maala dhex gelinaysa almuhim muqdisho doorashada oo matalaadasha waa waxaadii aada u wanaagsan hanaanka dastuurka aa dhiman in la bisay u baahan tahay weliba tirada inay intaas ka badan tahay ayaa ila haboon dadka soomaalida ee wax kalena waa in laga soo qabiyo oo aan loo muujin wax lasoo dhacsaday inay tahay soomaali qanac isqancis baa wax lagu soo wadi jiray soo dhacsasho wax laguma wadi jirin waa tahay dhinaca kaleeto waxaa jirtay in guddiga doorashada hadal ay ka keeneen dhinacyada mucaaradka wuu wakti dibudhigista ay sameeyeen doorashada hanaan farsamo aawadeed iyo waxyaabo badan oo waktigan aan suuragal ka dhigi karin sida ay sheegeen bilana ay ku dareen dhowr iyo toban bilooda marka aragti ahaan sidaad u aragtaa bilahaasi lagu kordhiyay xilligii doorashada horta dowladda soomaaliya waxay ogeed maalinka la doortay maalinka doorashada laga rabo maanta bishii juun la xilaayo soddonkeedii waan joognaa beritiina julaynaa waan ogsoonaha waxay aad arrintaas in dowladdu diyaargarooda maro badan waa lagu baraarujiyey waktiga inuu sii dhamaanayo waa loo sheegay laakiin dowladda meel baa u cadeen oo wixii la kordhin karo inay kordhisatay doorashada sideedaba laba shay oo asaasiya ayay u baahan tahay waa inaan la boobin iyo inay iminkeeda ama waktiga loogu talagalo ay ku dhacdo xagga boobka taariikhda dowladda hadda shaqaynayso doorashooyin ay soo qabatay oo raalli la iskaga yahay ama lagu qanacsan yahay ama si cadaalad ama aanay jirin daldareelo badan baa jiri jiray dil baa dhici jiray dhibaataa dhici jirta arrinkii laga sugaya waxay ahayd qaybtaas hore haddii ay ka fashilatay qacibtii xilli dhowrka ama amin dhowrka ama maaragtay madashii waqtigaysneed inaanay ka gudbin oo doorashadii waqtiga loogu talagalay ku dhacdo tiina hadda waxay u muuqataa guddiga sida uu soo jeediyey ama dawladdu siday u waxeelan tahay ama wararka horan ka haysanay inaanay rabin aminta inay ku dhacdo runtii dowladda hadda jirta iyo dadweynaha soomaaliya iyo axzaabta iyo ummadda dhan waxaan raban wixii ay ku ballamaan inay meel maraan dastuurka sida uu yahay inuu meel maro wax kordhinta dadka soomaalida waa dad isuwada yaqaano xaaladaha way isla fahamsan yihiin dalkeena wixii caafimaad ku ahaan jiray oo doorasho xilligeeda ku dhaqabaa inay ku dhacdo ayaan qabnaa dowladduna ay ku qabato sanad iyo dheerad kahora baa sheegay doorasho xilligeeda ku dhacdo oo hanaan burxan ah madaxweynaha iyo dowladdaba sharaf ay u tahay welina meeshaan ku taaganahay dib u dhegidaan wax hadda cilmi ah iyo wax oo daruuro ka dhigayo oo meesha lasoo saaray ma ay jirto waata daahir maxamuud bele waxaa jirta waxaa ku dhawaaqay dib u dhigista doorashada waa guddiga doorashada guddiga doorashada waxay ku doodayaan inay dhexdhexaad ka yihiin hanaanka doorashada iyo dhinacyada qusaysaba beesha caalamka ayaa soo dhaweysay muddo way u muuqatay dabcan sidaay wax ku socdeen marka hadda maxaa ku jaban haddii bilo dib loo dhigo dabcan oo inta hanaanka farsamo ee wax socdaana ay tahay
aniga guddiga doorashada inaan aan hadal guddi ahaan u dala kaco ma raba waxa ay sameeyeen laakiin waxa kaliya leeyahay waxa ay tahay saabaha ay miiska soo saareen ti hanaankii doorashooyinkii xilligii saddexa sane markaa iyagana sidooda ay qabanayeen iyo gobollada ka qabanayeen hanaankaasi kalsooni badan ma uu abuurayo soo jeedintoodana kalsooni badan ma siinayo doorashooyinka wixii ka dhinaabay baa xagga technicalka kaliya ka sheegeen dib u heshiisiintii iyo hadalka siyaasadeed iyo waxyaabihii kale xataa guddigu waa ku dhici waa inuu tilmaamo marka arrin un dawladda ay riixaysa baan arkeenaa maalmo badan xafiisyada lagu sii joogo waxaan mar kale ku talinaynaa dastuurka afar sano uu golyahay madaxweynuhu afartii sana buu qaatay uma baahno maalmo in loo kordhiyo ciddii wax wanaagsan qabatay oo dalka iyo dadka qancisay doorashooyinka dambaa laga garanayaa dadku ay dooranayaan doorasho dib loo dhigaa haddaad aragtid waxbaa lagu garanaya marka waxaa amboonaa lahayd dawladda inay kalsooni isku qabto doorasho xor iyo xaalo qabato waktiga ay ku qabato haddii ay u muuqdaan howlo ay dhamaystiri lahayd howlaha dadweynaheeda bay ku qancinaysaan mudanayaasha baarlamaanka ay ku qancinaysaan waxay helaysaa election ka egleysaa haddii aanay saan ahayna cid ganacsata